Gaz proszę wejść. نعم badan ku doonahada horaan waxaan jeclahay in mahad gaara kaaga celiyo dacwada aad noo soo jeedisay oo aan soo ajiibnay anoo ku hadlaya magaca sha- golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka guud ahaan iyo ee gaar ahaan xildhibaanada guddiga joogtada ah ee golaha shacabka iyo dhammaan xildhibaanada kale ee la socda golaha shacabka ka tirsan oo u badan xildhibaanada ka soo jeeda deegaan doorashada jubbaland aada iyo aad baad ugu macadsan tahay in fursaddan qaayaha leh aada naga qayb geliso oo markii ugu horreysay ay tahay inaan kasoo qayb galno kalfadhiga furan inkastoo markii saddexaad ay tahay aan imanaya kismaayo laakiin hadda ay igu horreysaa kalfadhi baarlamaanka ku furmayeen oo aan kaga soo qayb galno wurdiga oo si rasmi aan u imaadno hadda ay igu horreysa aada iyo aad baad ugu macadsantiin waana idin hambalyeynaya aada waxaan ugu faraxsanahay warbixinta hadda aada noo dhiibteen in maanta uu gaaray baarlamaanka jubbaland inuu gaaray in warbixin kalfadhiyeed uu ka bixinayo howlihii uu soo qabtay iyo ugu qabsoomay uu marta warbixinteeda guddoonka ka soo baxay uu u qaybinayo una sheegayo dhammaan bulshada ay ku matalaan golahan waa horumar la gaaray markii rasmi ahaan hadda la sheegayo magaca baarlamaanka kan waxaa la yidhaahdaa baarlamaankii koowaad kalfadhigiisa afaraad baarlamaankii koowaad ee jubbaland haddaad tagto meesha la cadaado waa baarlamaankii koowaad kalfadhigiisa sidaas haddaad tagto hirshabeelle waa baarlamaankii koowaad kalfadhigiisa sidaas haddaad tagto baydhabo waa baarlamaankii koowaad micnaha ay kutusaysa waxa weeyaan walaalayaal federalismaha hadda la dhisayo in uu koowaad jooga marka dad badan baa waxay leeyihin federaalkii ma dhis mana anfacaya dhismihii hadduu socdaa koowaad koowaadaan ku jirnaa marka waxaa dhammaan muwaadiniinta soomaaliyed aan ka codsanayaa in aan isu yaro sabarno ilaa iyo inta aan ka gaarayno federaalka mirihiisii iyo macaankiisa laga gaarayo xoogaa sabar buu u baahan yahay koowaad ayaa la joogaa kalfadhigii afaraad buu marayaa marka ilaa magaciisii ay eh, aan kobcayno aan loo gaarsiino intaanan hore u gelin hadalkayga waxaan rabaa inaan si gaar ah oo gaar ah oo gacaltooyada oo mahadcelin ah aan mahad u celiyo madaxweynaha dowlad goboleedda jubbaland mudane axmed codsiga aan ka codsannay iyo oggolaashihii naga oggolaaday in howlka kan maanta aan fadhino uu ku daro mashruucii ugu horreeyay in la dumiyo baarlamaan rasmi ah laga dhiso iyo horumarinta inisi aad iyo aad baan ugu mahadsanyahay mudane madaxweyne mahadsanid mahadsanid mahadsanid kun jeer kun iyo kow jeer waxaa tahay madaxweynihii u guddigayay gobolkan soomaaliyeed oo ay soomaali maxamed ku dhan tahay xilkaaga ma fududa waa xil culus allaha ku fududeeyo ee waa- waxaan kugu ogahay soomaalinimo oday soomaaliyeed inaad tahay haddii hogaamiinka inaad tahay oday soomaalinimada noo badi tan madaxweynenimada naga tahay marka su-aasha aan rabo inaan isweydiino runtii waxyaabo badan aan rabo inaan ka hadlo hadda yeeshee maqrina waa soo dhow yahay waxaana laisku soo leeyay bal rasmi ahaan maanta ha la furo laakiin wada hadalka berita ha loo dhigaaliyo in lasoo gaabso ayaa ayaa la yidhi hase yeeshee waxaan aad u jeclahay in aan yaro ka hadlo midnimada soomaaliyeed ahmiyadda ay leedahay iyo xasiloonida siyaasadeed loo baahan yahay si midnimadaasi amniga iyo horumar dhaqaale loo gaaro lagama maarmaan ay tahay inaan horta uga hori karaan aan saarno midnimada dalkeena iyo ummaddeena daryeelka dal- dal- dalkeena iyo midnimada ummaddeena inaan ku dadaal midnimada ma aha keliya in maaragta aan afka ka milaano waxay u baahan tahay in ayna camal aad camalkaas loo fogayana waxay u baahan tahay in uu jiro nidaam iyo qaanuun oo laga lagu kala dambeeyo sharci lagu sameeyo kaasoo ah dastuurka lagu dhamaayo dalka inuu xumo shaqaynta sharciga lagu sheegayo waxa weeyaan in loo hoga hoggaanso in marka la garwaacsado wixii la garwaaqsay la sharciyeyso oo dastuur laga dhigto kulligeen aan ka wada dambeyn aan ogolaan dastuurkaasi wuxuu looga baahan yahay dhamaystir marka su-aasha meesha la weydiinaya waxay tahay dhismaha federaalka iyo midaynta waa maxay doorka uu leeyahay golayaasha sharci dejinta dowlad goboleedyada doorkooda muhiim golayaasha sharci dejinta horeedka waa aasaaska iyo wadnaha iyo meesha uu ka dhismayo federaalku waa meeshuu ka dhismayo dastuurka waa meeshuu ka dhismayo midnimada midnimada markaan ka hadlaynana ma aha keliya intu ballaanta keliya la fiiriyo ma aha keliya inaan fiirino yani sideedaha isugu keenka waa inaan fiirina aan ka fogaana ilaa iyo qaran ahaan ummad ahaan aan u midoono walaalaheen naga maqan somaliland oo kale ka soo qaad inaan annaga markaa midowna adigan aan soo jiidno aan midnimadii ka soo kulmino intii ilaahay noo suurtageliya haddaad si fiican u aqrisaan qodobka koowaad ee dastuurka aad iyo aad baa ayuu uga hadlayaa arrinta ayayna ugu caasiftay haddii aad akrin karto ee aad akrin karto ee, ee, between the lines ee ingiriisiga Um, xasiloonida siyaasadeed ayadana waa muhiim golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka labada kole waxaa naga go-an in xiriir aad u wanaagsan aad u adag oo xiriir daa'im ah oo joogto ah si mudaysan laysku arkaa inaan la yeelano golayaasha dejinta golayaasha dejinta dowlad goboleedyada dorhaad maalinta weydo waxaan joognay eh, puntland baarlamaanka dowlad goboleedka puntland aan tagnay oo aad iyo aad aan ugu soo noqday howlahaas ay u wadaan baarlamaanka sida u shaqeynaya laanta fulinta iyo laanta shaqadijinta ay u shaqeynayaan aad iyo aad baan ugu soo noqday iyo nidaamka ay ku socdaan maanta halkaan joognaa mustaqbalka dhowna waxaan ku tala jiraa markii halkan aan ka noqdo inaan aado baydhabo xasiloonida siyaasadeed oo meesha ka jirta inaan soo ayiidno aan soo aan soo jijino ayaa aan ku tala jiraa haddii aan laidmo anoo kahaysan doono dhammaan xildhibaanada kasoo jeeda kusoo jeedaa koonfur galbeed sidoo kale ayaan u tegi doonaa galmudug sidoo kale ayaan u tegi doonaa hirshabelle intaba si ardaa doorkayaga dejinta iyo xasiloonida siyaasadeed aan ku shaqeyno waxaana aad iyo aad ugu faraxsanayaa oo hambalinayaa mar kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka inay eh, go-aan inay inay gaade si camal waa isku- Ayagu goynaya. Ah, inay marataa ay wa- midnimadaas iyo heshiiskii ay waajibaaleen iyo iska aad mahadsan hawshaas sida walaal hadalka joojiya dhibeen mareen waay arrinta kale aan rabi inaan idin soo gaarsiiyo waxay tahay mudan yaala lagama maarma waxa aan hore u sameynay golaha wadatashiga golaha wadatashiga ee golayaasha dejinta gobollada taasoo noo suurtagashay ilaa iyo hadda ilaa laba kun iyo shan iyo tobankii kulankii afaraad ayaa noo suurtagalay aan wada yeelano kaasina wuxuu noo suurtageliyey in aan samayn karno tababaro oo laysu lagu lagu kordhina kobcinta kartida xildhibaanada iyo howlwadeennada baarlamaanada howlgolayaasha dejinta iyo tayeynta shaqada ka soo baxayso inay tahaan sameeyaan haddii warbixinta hadda bogga saddexaad aad fiirisaan arrimahaas waa ku tilmaamay waxyaabaha lagu suurtagalay aad iyo aad buu mahadsanaya guddoomiyaha in arrimahaas xuskeeda uu soo qaaday waa arrin aan u gurmay waana sii wadi doonaa waxaynu noqon doonaa marinka aan u maran aan u mari doono wada shaqaynta wada shaqaynta aan ah, aan yeelan doono arrimo badan kale oo xagga dastuurka ku saabsan xagga federaaleynta ku saabsan xagga tayeyntii tababarada iyo iskaashiga ku saabsan ay ay badan baan rabay inaan ka hadlo hase yeeshee waxaan u dhigay inaad berito markii guddiyada is arkaan waxaan ku jira barnaamij ku jira in guddiyada joogtada ay guddigii guddiyada joogtada halkaa is bartaan wada shaqaynta wada adkeeyaan wixii shuruuca la dejinayana in laga qaybgeliyo ee ay ka qayb galaan ay ah- magis- ay aaraadooda ku kordhiyaan gudiyada gudiyada oo gudiyada baarlamaanka waxay og tahay inaan soo gabagabayn doono maadaama codkooda go-ayo waxaan rabaa keli maanta kuma jiro xalinto waxaa eh, igu soo kalifay salaan inaan igu soo gaarsiiyo eh, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed farmaajo oo iga iga gaarsiiyey salaan iga iga gaarsiiyey golaha shacabka ee dibadda mudan madaxweyne mar kale ayaan rabaa inaan eh, u mahadceliyo ku mahadceliyo sida wacan iyo wanaagsan aada nooga ogolaatay in golo shacbi qalfadhiyada dambe aan iman doono golo golo shacbi oo aysan oo cusban aan u nimaadno haddii aan yidhaahdo guddoomiyaadii waxaan kaga mahadceliyay sida habsamidaa usoo hogaamisay ilaa hadda xilliga afaraad ugu furmaayo taasina waxay guul u tahay muwaadiniinta koor dowlad goboleedka jubbaland ayagana waxaanu leenahay hambalyo idinkana waxaan idin leeyahay qaraarada ajaanibkood baan ilaahay garabkii maxan galo dhammaanta ayaan ummadda soomaaliya qalbigeeda lahris kordumo quluubteena iyo qalbkeena iyo qoolka yaga rabbiga u saafiyo insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu